xafiiska xanaanada xoolaha ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa qaar ka mid a degmooyinka mandiqada ka bilaabay tallaalka ka hortaga cudurada ku dhaca xoolaha la dhaqdo faahfaahinta warkan waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata
xilligan inta badan gobollada deegaanka soomaalida waxaa ka da-ay roobabkii dayrta dadkuna waxay soo mareen abaar adag taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo xoolahooda haddaba si looga hortago cudurrada ku dhici kara xoolaha maadaama ay bilowdeen roobabkii dayrta ayaa waxa uu xafiiska xoolaha dowla deegaanka soomaalida ka bilaabay qaar ka mida gobollada deegaanka ololaha talaalkaiyo daaweynta xoolaha waxaana ka mid a goobaha hadda laga bilaabay ololahan degmooyinka hoos yimaada gobolka jarar gaar ahaan degmada dhagax buur waxaana ololahan uu yahay mid lagaga hortegayo cudurka furuqa ee ku dhaca adhiga iyo sidoo kale xanuunka loo yaqaana kuskuska ee looda ku dhaca iyadoo qorshuhu yahay in tallaal iyo daaweyn lagu sameeyo xoolo gaaraya in ka badan boqol kun oo neef oo isugu jira ari iyo lo haddaba qaar ka mid a bulshada xoolodhaqatada ah ee iyagu ka faa'iidaystay ololahan tallaalka iyo daaweynta xoolaha ayaa sheegay inuu yahay mid muhiim ah waanu ku faraxsannahay waxaanu joognaa qabalayga sacuudiga alxamdulilahi rabbilcaalamiin faa'iido cudurrada iyo ka hortagaa laga tallaalayaa faa'iido badan buu noo leeyahay si fiican oo heer sare ah ayaa xoolaha loo daaweynayaa qaybta lo'da iyo qaybta adhigaba xanuunada laga daweynaya waxaa ka mid a furuqa ka mid a furuqa lo'da iyo furuqa magaran adhigaba sanbabka oo kale xanuunada faafa maadaama oo waqti roobaadkii ay tahay ayaa laga daweynayaa si fiican oo heer sare ah ayay maaragtay noo ay u daweynayaan xoolihii o ay noogu turqayaan waxaan ka codsanaynaa in maad garanaysaa ee daawooyinka iyo xanuunada noocan oo kale ah xafiiska waxaan ka codsanaynaa inay si fiican sidaa ay eegaba noogu yimaadeen ay had iyo jeer nooga soo caawiyaan ayaan ka codsanaynaa faa'iidada uu leeyahay waxa uu leeyahay xanuunadan furuqa oo kale ayuu daaweynayaa si fiican buu maad garanaysaa xoolihii caafimaadkoodii iyo tayadoodiiba markaa fiicnaanaysa dr xasan cabdi waa mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala xafiiska xoolaha dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna ka warbixinayaa noocyada tallaalkan uu ka kooban yahay tallaalkan oo degmada dhagaxbuur ka fuli doona waa laba nooc waxa weeyaan tallaal loogu talagalay adhiga riyaha iyo idaha kaasoo ah ka hortega cudurkan shiban good boxi ama furuqa adhiga iyo tallaal kale oo la siin doono xoolaha lo'da kaasoo looga hortegi doono cudurka laasagna virusa cudurka kuskus lambskin disease ama l s d labadan cudurba waxay aad u dilaacaan oo aad u faafaan xilli roobaadka xilliyada kuleylka iyo roobka ay jiraan taas isagoo xafiis ka hortegaya iyo islamarkaana fulinaya waajibaadkiisa guud ayaa wuxuu qorsheeyey in degmada dhagax buur laga tallaalo toddobaatan iyo shan kun oo arya iyo soddon kun oo lo ah sidoo kale waxaan ka fulin doonaa tallaalkan degmada daroor oo intaa in lamid ayadna laga fulin doono hadduu la idhaahdo oon hadda uga sii gudbi doonno markaa si guud waxaan leeahay bulshada ha ka faa'iidaysato tallaalku waa ka horteg waa cudurro iman doono ka hortegooda weeyaan cudurradana waa cudurro aad u jira oo wax soo saarkii xoolaha saamayn aad ballaaran ugu yeeshay islamarkaana ay xoolo aad ugu baahan yihiin maxamed hudle waa isku duwaha xafiiska xoolaha dowladdeegaanka soomaalida ee gobolka jarar ayaa waxa uu sheegayaa waxa keenay baahida tallaalka xilligan xiliyadan oo kale marka roobkuu sidano kale u do-o ee xoolaha dooga ay daaqaan inta badan xanuuno dilaaca ayaa jira marka iyadoo taa laga jawaabayo ayuu xafiiska horumad xoolodhaqadeed heer deegaan soo diyaariyey tallaal in laga fuliyo degmooyinka gobolka jarar qayb ka mid a si guud tallaalka ama xoolaha taargeedka la raba in la gaadho waa boqol iyo shan kun oo neef oo isugu jira lo iyo aadhi isugu jira waa meesha la raba in la gaadho marka wacyiga bulshada waxaan moodaa hadda inuu aad u fiican yahay qaabka ay u fahamsan yihiin tallaalka xoolahooda faa'iidada uu leeyahay marka waxaan aad iyo aad uga codsan lahayn oon ku boorin lahayn inay muddada tobanka cisho ah uu tallaalku socdo inay ka faa'iidaystaan xoolaha goobta talaal goobaha tallaal ka socda la keeno haddaba ololahan tallaalka iyo daaweynta xoolaha ka bilowday qaar ka mid a degmooyinka gobolka jarar ayaa waxa uu socon doonaa muddo toban cisho ah iyadoo sidoo kalena ololahan mid la mid ah ay ka socdaan qaar ka mid a gobollada deegaanka gaar ahaan gobolka daawa iyadoo ujeedku yahay si looga hortago cudurdilaacyo ku dhici kara xoolaha xilli roobaadyada maadaama xilligan ay ka bilowdeen gobollada deegaanka roobabkii deyrta maxaa abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga